haatanna ha ku soo dhowaada hambalyada iyo heesaha
degeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhambaanka ugu horreeya toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray asxaabay ugu horreyso xaliimo cabdulaahi xasan waxaa kaloo dhambaalka kula jira cadar cabdulle siyaad khadro cabdulle siyaad suuban xasan siyaad raaxo cabdi cabdulle iyo cabdulaahi cabdiraxmaan cabdulle cabdulaahi xasan siyaad iyo zahra cabdi maxamuud maryamo maxamed xasan waa maryamo maxamed axmed iyo sabriin yuusuf cabdulaahi iyo sumayo yuusuf cabdulaahi waa suldaalo baa la yidhi marka waxaan u qaadanayaa magacan inuu yahay suldaano ceelow siyaad iyo deeqo xasan afrax rumaan xasan afrax iyo fartuun axmed macalin asxaabtaasi iyo in kaloo badan baa la yidhi waxay tahniid aroos oo farxad leh u dirayaan arooska iyo aroosada farta iyo faraatiga yidhahdeen waa tahay boqorka iyo boqoradda waa tahay intaas noogu ekeeya waa tahay waa lasii wadaa usha iyo diirka waa tahay waa muumin xasan siyaad aad baa loogu gabyey waa muumin xasan siyaad iyo marwadiisa cudoon xasan afrax oo arooskoodu ka dhacay soomaaliya gaar ahaan baa la yidhi caasimada muqdisho toddobiyo tobankii bishan aan ku jirnay mey ee sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waara abid kalena hela owlaad saalixiina aamiin ducada inta kale waa idinka layiri waad idinkaa duceeyey annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaalkan wuxuu noogu yimid maxamed cabdulaahi yelas iyo zahra maxamed xasan iyo cabdiweli cabdulaahi yelas iyo fawziye cabdulaahi yelas iyo fatxiya cabdulaahi yelas iyo cabdiqani cabdulaahi yelas iyo hooyo dhoofo cali xuseen iyo saciida guusha iyo saygeda fawzi cabdiwahaab xaaji xuseen iyo mune maxamed cabdulaahi yelas iyo cabdikariim maxamed cabdulaahi yelas waxa ay joogaan burco ankara london iyo magaalada oslo waxayna taaniid gaarsiinayaan mustafa maxamed cabdulaahi yelas iyo seenab cabdiraxmaan faarax oo meerkooda uu ka qabsoomay burco gobolka tugdheer waxaana ay leeyihiin hay-adin horseeda guur qeyr qaba oo isku waara aamin ayaa leenahay waa hagaag ibraahimow heesta ugu horreysa haddaan soo qabtay barnaamijkeenana ee dhegeystayaasha aan u cayaarayno waa heestii arbaca goorma adigii dhegeystayaasha idinku dambeysay codka fanaanka xasan aadan samater
ayamahan arrinkaadu adag tahay adigu siduu qabo ama yaniga ila tahay aminay xusuuso inkastoo ayaamahan arrinkaadu adag tahay adigu siduu qabo ama yaniga ila tahay adna aad u suntay dhibka intaan ku noolay ka ulimayo adna aad u suntay dhibka intaan ku noolay ka ulimayo ininkaale arooskii ku abaabula ininkaale arooskii ku abaabula oridiisa noqota wa midaan ahaanayne ininkaale arooskii ku abaabula ininkaale arooskii ku abaabula oridiisa noqota wa midaan ahaanayne arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynuu ahaatee aaminaay xusuusto arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynuu ahaatee aaminaay xusuusto aaminay xusuusnow hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan oranini afka hadduu ka soo baxo aduu ma arimisidee aaminay xusuusnow hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan oranini afka hadduu ka soo baxo aduu ma arimisidee ummaduu dhixiyaa arka qaadna weyo goodihiisu ka rogan ummaduu dhixiyaa arka qaadna weyo goodihiisu ka rogan noqontii ismoodee aroskeedka heestiyo noqontii ismoodee aroskeedka heestiyo dowgarada ha noqonine iska hubi ujeedadaay doqontii ismoodee aroskeedka heestiyo doqontii ismoodee aroskeedka heestiyo dowgarada ha noqonine iska hubi ujeedadaay arrin waxaan ku goynaba soo ururi talado isu imaashadayne arbacada habeenkii afartaa markay tahay haynuu ahaatee aamin ay xusuusno arrin waxaan ku goynaba soo ururi talado isu imaashadayne arbacada habeenkii afartaa markay tahay haynuu ahaatee aamin ay xusuusno aaminay xusuusno inta kaleba waa sahal iyo arar sokeeyo afka baarki weeye sidii lahwaa ololo aaminay xusuusno inta kaleba waa sahal iyo arar sokeeyo afka baarki weeye sidii lahwaa ololo iska helay afmirada waxay eedi joogtaa hamo aafo ay dhiceen iska helay afmirada waxay eedi joogtaa hamo aafo ay dhiceen anno adiga ku maqan aynigana ku jecel anno adiga ku maqan aynigana ku jecel markaad awrta meel kale anbaqaad guurtee anno adiga ku maqan aynigana ku jecel anno adiga ku maqan aynigana ku jecel markaad awrta meel kale anbaqaad guurtee
mar kale iyo dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa heesta arbacana waxaan filayaa inay dhegaystayaal fara badan si weyn uga heleen waa tahay kuwo kalaa soo socday hawdaymalaanina mise hawdhigalaaada waa tahay waxaa ugu horeysa dhambaalkan aan soo qabanayo hooyo sureera xasan baaruud iyo caruurteeda hooyo raxmo xasan baaruud iyo caruurteeda hooyo aamine xasan baaruud iyo caruurteeda hooyo sahra xasan baaruud iyo caruurteeda abti asad xasan baaruud iyo caruurtiisa abti ibraahim xaashi shida iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer xasan baaruud reer maxamuud xirsi iyo reer cabdulaahi awnuur dhammaan dadkani waxa ay hambaliyo dhalashoo farxad leh hawada u marinayaan maxamed maxamed xirsi iyo leyla cabdulaahi awnuur oo wiil ugu dhashay magaalada burco ducada waxaa la yidhi waa xaggiina v o a soomaali daadiyaasha waa tahay wiilkaasi ku dhashay magaalada burco ee gobolka togdheer waxaan leenahay allah ka dhiga kii soo weynaada ee wanaagsanaada ee kora ee weliba kaalina qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamin heesta labaad ee dhegeystayaashan aan u cayaarayno waa dalmar codadkii salaa derbi iyo magool
anigaa dalbado isla runto goontay dhibkeed madabaalana qaan dadna wayla tegeen iga sii daray dorsoomay maalmahan sidan aan dayaysne malahadow galweyaan dow galweyaan madalo kadoobi waaye hadiyaan deeqa hoy deeqa kaalay dalmar kaalay warka lama daboole wixii ku daray ii sheeg
nacabkii dilayaa deris aad la noqoto docdaadiga waarinte
dalmarow dalmarow waan dooqunule dunyaga bartayoo kala jecel hirdoogle ana dab iyo meel kulul harku doorsan maaye maxaan kula dadaalahaa dalmarow dantada ku ciishe waxaan u baqaya cabdiqane cabdi keenaan iyo shukri cabdi keenaan iyo hooyo muumino xaaji xuseen iyo habaryar xaawo xaaji iyo faadumo aadan cali ee dooyin faadumo nuurow iyo sacdiyo yuusuf cali iyo ibraahim cabdi xaaji iyo macalin ibraahim cali xaaji iyo macalin siyaad cabdi xaaji iyo cabdiqaadir ibraahim xaaji iyo adeero cali aadan cali maxamed aadan iyo eedo xaawo cabdi kulmiye xaawo yuusuf cali habaryar sacdiye cusmaan adeer cabdi cadow nuur waxaa dhammaantood ay joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna habari gaadsiinayaan cabdi cali xasan iyo dhool cabdi keenaan oo arooskooda uu ka dhacay baaldheere waxaana ay leeyihiinna arooskiina aamin anuguna waxaan leenahay allah ka dhigo kuwa isku waara ee bana uu kala siiyo owlaad kheyr qabta dhinacii heesaha mar kale haddaan dhinacayga jalleeco ibraahinow heesta saddexaad ee barnaamijka ee dhegeystayaashaan usoo qabanayno waa heesta baxsan ee hargeysa iyo fanaanka saalax qaasim naaji
daansiga kalgacalka xaramkii barbartaay bustaan dara ku maydhaay bidaansiga kalgacalka xaramkii barbartaay beertii xurriyaday baraaca qimaadiyoay guri laysku bantaay baxsanay hargeysa abuumay baaqii beertii xurriyaday baraaca fimaadiyoay guri laysku bantaay baxsanay hargeysa kaagu duubay baaqii Thank salaam baaxad weynow kaaga timid badweynayo ceebihii banaad waa bariidadayde nabad halkanayo hugtadii wareer
waxaa dhabal aan ka helnay raxmo cali yuusuf iyo nimco barre iyo cabdiraxiim shiine iyo qadar suleymaan maxamed iyo mustafe maxamed xirsi iyo nimcaan jaamac iyo suuri maxamed diirge iyo maxamed cali calin waxa ay kala joogaan burco hargeysa kenya maraykanka iyo u k waxayna hambalyo gaarsiinayaan maxamed aadan cabdi iyo hibaaq muuse oo maherkoodu ka qabsoomay burco dhambaalkan aan soo qabanayana wuxuu naga soo gaaray cabdicasiis maxamed maxamuud iyo shucayb cabdulaahi cabdulle iyo cabdiraxiim axmed nuur giindhe iyo axmed cali maxamuud iyo khaalid axmed bulxan iyo mulki macalin cali iyo maariye axmed diini miski axmed maxamuud waa miski axmed maxamed iyo siraaji nuur dirye xuseen cabdi caydiid bahjo cali faarax iyo ugu dambayntii baa la yidhi nuur siyaad xuseen dhammaan dadkani waxay kala joogaan dunida daafaheeda baa la yidhi waxaanay dhambaal aroosoo farxad leh hawada u marinayaan maxamed nuur duke iyo marwadiisa uu dumarka ka xushay baa la yidhi waa tahay waa iqra cabdi cadow oo arooskoodu ka dhacay magaalada kirsahiir ee dalka turkiga waa tahay waxaanu leenahay isku waara waxaaba layidhi intaan ducada waaba bilaabay laakiin waxaaba laleeyahay ducada waa caashucd waa tahay waxaan leenahay qoyskaasi cusub ee hadda lagagaleelay allaha ka dhigo midkii loo aayo owlaad baariina lagu kala helo aamiin heesta kalen dhegeystayaashan u ciyaarayno waa mahigaan codkii khadradda
jacayl baan dhex muquurayaayo mahigaan jacayl baan dhex muquurayaayo miraalihiisi midigtaygu qadiyo mawjadba isidaada miraalihiisi midigtaygu qadiyo mawjadba isidaada naftukayo muwatanayga maqaano waaye naftukayo muwatanayga maqaano waaye ma maqanahay ma jooga ma miri kacay ma nagi yahay ma maqanahay ma jooga ma miri kacay ma nagi yahay allahayo marisahan ha ii maxdumin in anige muraadkayga iye allahayow muraadkayga iye marisal waa xagaaga heestaasi mahiigaan iyo codka laasiga ee fanaanada khadra daahir cige ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah casho ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo allahayow marisahan ha ii maxdumin in anige muraadkayga iye allahayow muraadkayga iye marisal allahayow muraadkayga iye
alba miranaya laabto mahadhayinkiisii madiixareenkiyo miliilica mahadhayinkiisii madiixareenkiyo miliilica inta murugo cili caashaqaygu madiyahay inta murugo cili caashaqaygu madiyahay